xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta markii labaad hor istaagay fadhi uu baarlamaanka soomaaliya uga doodi lahaa mooshinka kalsoonida loogala noqonayo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed fadhiga maanta waxaa soo xaadiray ku dhowaad laba boqol iyo labaatan xildhibaan markii uu furmi lahaana xildhibaanada mooshinka diidan ayaa buuq iyo heesta calanka soomaaliya qaadayay taasoo kaliftay in guddoomiyaha baarlamaanku uu hakiyo kana baxo aqalka warbixin ku saabsan siday wax u dhaceen waxaa goo dhoweyd magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste kulanka baarlamanka maanta ayaa qabsoomi waayey kadib markii xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ay xilligii fadhigu furmi lahaa bilaabeen heesta soomaaliya i tooso oo ay si joogtaha ugu looqaynayeen waxaana jawigu uu noqday mid qas iyo jahwareer leh guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shir guddoominayey ayaa ku daalay inuu xaaladda caadi ku soo celiyo waxaana uu xildhibaanada ka codsaday inay isdejiyaan oo ugu yaraan ogaadaan waxa uu ajandaha maanta ku salaysan yahay mahadsanidin mudanaya waxaan idin guddoomin karnaa markaad meel fadhiisataan fadhiista si howlaha noogu bilowdaa min fadlakum ixsaanakum kuraastiina taga kuraastiina fariista min fadlakum aamiin aamiin soomaaliya allah toosiyo in sha allah fariista min fadlakum fariista nidaam ku fariista min fadlakum markii ugu dambaysay waa min fadlakum waxsaanakum odayaalatiin xildhibaanatiin min fadlakum fariista nidaamka aan ilaalinno aan hawshayna bilaabanno aan hawshayna bilaabanno fariista min fadlakum fariistaasi ajendada laydinku qaybsho min fadlakum codsiga guddoomiyaha baarlamanka ayaanay jirin cid dheg jalaq u siisay waxaana ay taasi keentay in xildhibaanadu ay heestooda sii wataan guddoomiyaha baarlamankana uu isaga huleelo goobta intaasi kadib waxaa ii suuro gashay inaan mikroofanka la dhex qaado qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamanka oo iyagu ku kala aragti duwan mooshinka horey looga keenay ra-iisul wasaaraha mooshin la soo abaabulo siyaasadeed weeye mooshin siyaasadeed baarlamaanka ayaan la keenin guddoomiyuhu sharciga ha raaco dastuurka ayaan la burburinin mooshin siyaasadeed oo dana gaara halkan ayaa laga joojiyo waxaannu leenahay mooshinku sharci maahan xukuumadna lama xisaabtamin shacabka soomaaliyada dhegaysta xukuumadna lama xisaabtamin looma yeedhin lalama tashan ninbaa nin wasiir baa wasiir lagu beddelay magacayga haddaan ku bilaabo xildhibaan cabdifataax nuur mataan waxaan ahay ragga ka soo jeeda ka soo horjeeda mooshinka waxaan halkan ka sheegaynaa mooshinka inuu sharci darre yahay soomaaliya waxaan u sheegaynaa mooshinka inuu sharci ahayn sharcigaan ku taagannahay sharcigaan difaacaynaa sharciga ayaan u dhaarannay waxaan guddoonka ka codsanayaa mooshinka inuu dib ulu noqdo waa maalintii labaad oo haatan mooshinka la diidan yahay boqol soddon iyo afar xildhibaan oo maanta hor istaagtay mooshinka inay diidan yihiin oo sharci uusan ahayn qaranka in la dumiyo ma rabno qof iyo qaran bay taagan tahay hadda qaranka aan badbaadinno qofka aan tuurno soomaaliya aan u shaqayno waajibkii loona idmad aan qabanno annagu maxkamad ma nihin maxkamadda dastuuriga haddaynan dhisnayn maxkamadda sare mooshinkaa loo gudbiyo baarlamaanka ayaan lagu burbur waxaan runtii aad ugu xumahay in maalintii kalfadhigii labaad fadhigii labaad ee baarlamaanka inay koox yar oo tiri yar ay shoobara ku sameeyaan weliba kelmad aan aad u jeclahay oo ummadda soomaaliyeed astaan u ah ay dulan u adeegsadaan aad baan ugu xumahay soomaaliya i tooso tooso oo isku tiirsanaada waxaa loo qaadaa ummad qiiraysan waxaa loo qaadaa ummad midnimadeeda kaamil ay noqotay maanta oo ay arkaayeen oo guddoonkii baarlamaanka hadalkii ay u diideen inay u qaadaan soomaaliya toos ay u adeegsadaan erey aad iyo aad u qurux badan inay u adeegsadaan ficil dad lagu garaacaayo inay ka dhigtaan waa waxaan aad ugu xumahay annagu waxaan ilaalinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka waxaan ilaalinaynaa sharafta calanka iyo qaranka soomaaliyeed hee waxaan ka xumahay in heestii astaanta qaranka qaran dumiyayaashii la soo adeegsada ay ku heesaan aad baan uga xunnahay calanka soomaaliyeedana ilaalinaya waa markii labaad ee kulanka baarlamanka uu u furmi waayo qas iyo fawdo ay sameeyeen xildhibaanada waxaana la xasuustaa in talaadadii aynu ka soo gudubnay oo sidan oo kale kulanka baarlamanku hareeyey buuq iyo sawaxan ay xildhibaanadu samaynayeen taasoo keentay in fadhiga lagu kala dareero xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena xildhibaanada baarlamaanka ee mooshinka wata ayaa guddoonka baarlamaanka ku eedeeyey inay fulin waayeen awooddiis ama uu fulin waaye awooddiisa ku-xigeen xeroosaadka baarlamaanka oo ahayd inay ciqaabaan kuwa fawdada ka wada baarlamaanka xildhibaanadan ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ugu baaqay inuu maareeyo shaqada baarlamaanka ama uu xilka ka dego xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo xildhibaanadaasi ka mid ah mooshinkana wada ayaan qadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
baarlamaankii waxaa maanta usoo xaadatay dad lagu qiyaasay xildhibaan lagu qiyaasay ma laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo labaatan iyo shan meelaas ayaa timid waxaan sugnaba markii guddoonka usoo fariistay ajandada inuu qaybeen rabay niman oo mooshinkii yaallay kasoo horjeeda ayaa istaageen iyo dumar waxay bilaabeen inay buuq iyo qaylo iyo hees heesaan meesha gudoomiyada baarlamaanka dhowr jeer wuxuu ku yidhi haba fariisto ajandadaan bilaabeynaa waa kadib heeskii sidii wadeen gudoomiyihiina waa waa waa waa waa isku qaraay isku tegay waa ka nasiib daro afartan qofood inay baarlamaan laba boqol iyo labaatan iyo shan qofood ka joogto inay inay isbaaro u dhigtaan
waa gartay xoosh waa markii labaad oo buuquu ka dhasho baarlamaanka buuqaasoo la xiriira mooshinkan ra-iisul wasaaraha ka dhanka ah maxaa qaldan ma kuwa diidan mooshinka ayaa tiro badan oo oo idin hor istaagaya mise guddoonka ayaa tabar daran maya waxa waaye meesha ay ka socoto laba meel waaye marka ugu horeysa waxa waaye dadka mooshinka kasoo horjeeda mooshinkan diidan ma haystaan numberskii ay dood iyo codayn ku geli kari lahaayeen marka waxay isku dayaan inay banadaan aqalka aqalka shacabka inay banadaan isku dayaan adiga waa iska joog male camalo waxaa kaloo soo xoogo guddoonkii oo aanan aanan exercise garaynaynin awoodiisa oo ku qeexan xeer hoosaadka xeer hoosaadka wuxuu dhigayaa in wax alla wixii la keeno muusin nooc walba ha noqdo in dood la geliyo markii dood la geliyo si hab maamuus ah loo geliyo hadhowna laga laga laga codeeyo wuxuu kaba dhigayaa in qofkii buug ku dhex sameeya aqalka dhexdiisa in la ciqaabi karo oo laga saari karo baarlamaanka gudihiisa intiina ma sameynaayo gudoomiyihii waxaa moodaa laareyntiisa aada u dhun waa markii labaad haddii saan ku socotona waxaa caddaanayso inuusan waxba maarayn karin hadduusan waxba maarayn karinna waa inuu waa inuu iscasilaa oo aqalka doortaa gudoomiye cusub maxaa waxa keliya oo gudoomiyaha loo doortay waxa waaye inuu aqalka shaqadiisa inuu maareeyo hadduusan maarayn karin uusan xakameyn karin inuu iscasilaa la qaatay hadduu iscasilo waana baarlamaanka u taallaa inay mooshinka keenaan idinka dartigiisa marka laga soo tago foodada ka dhacday baarlamaanka iyo ragga mooshinka kasoo horjeeda ee xildhibaanada istaagay ee heesayey ee shaqadii baarlamaanka hor joogsaday marka laga soo tago wax kale oo rabshado ah ama gacan qaada oo baarlamaanka ka dhex dhacay miyaa jira maya maya maya gacanka gacanka hadal wax la yidhaahdo kama dhicin waxyaabaha oo aada ugu fiican horta waxa waaye labada dhib iska soo horjeeda oo dad wax badan isyaqaano saaxiibtinimadii kafta ka dhexeeyaan marka wax gacanka hadala iyo wax u dhowa ma jiraan marka markii wax dhamaadeen xataa waxaad arkaysaa iyagoo sadexgalay wada sheekeysanaya karsamaya marka taas ma dhicin mana mana dhacayso
xoosh ma cusba in baarlamaanka la keeno mooshin ka dhana ra-iisul wasaare oo dowladihii ka horreeyay dowladdan dhowr jeer baa ra-iisul wasaareyaal meesha ka baxeen oo mooshinkana baarlamaanka la keenay marka aad fiiriso baarlamaankan hadda aad ka midka tihiin waxaa lagu tiriyaa in ay ka buuxaan oo ma ay u badan yihiin xubno aqoon-yahana oo dibadaha ka tegay oo farsamo yaqaanaa oo lagu hanweynaa ma moodaa in qualitiga ama tayada hadda ka muuqata baarlamaanka dhexdiisa iyo foodadan ka socota ma muuqataa in kuwii horeba aanu waxba dhaamin
wallaahi taas lama dhihi karo runtii maxaa yeelay waxyaalahan isku haysta waxyaalo oo oo shuruuc iyo mabaadi ah oo laisku haystaa jiraan waxaan hadda oo nicolas kay uu meelaha ka leeyahay oo lacagaa la qaatay waxaas waa sheeko iska daciifa wa baarlamaanka dad badan waxaa ku jira mataqaanaa principle leh oo integrity leh waxa laisku haystaan waxyaala oo fundamental ah waa oo oo oo mataqaanaa in la adres gareeyo u baahan hawshii waddankaas socon laha marka baarlamaanku wuxuu dareynayaa inuu wixii ka fududeeya si hawshii waddanka ay u socdaan haddii baarlamaanka hadda la carogalabeeyana ceebta dhexeysa wuxuu noqonayaa howlihii laga rabay in lagu gaaro two thousand sixteen hiigsiga two thousand sixteen howlihii lagu rabay dhan waxa waaye howlo baarlamaanka intaa la shuruuc inay inay marsiyan laga qadaa haddii marka maanta afartan qofood baarlamaanka ka xiranayso see la see la rabaa markii shuruucaas loo loo loo baareebirin waa inuu jiraa hab maamuus lagu wada shaqeeyo ceerkaasna waa jira xeer hoosaad waaye in lagu wada dhaqmana waaye yani dawdo waaye yani yani fadhiyada caadiga ah oo dadka caadiga tagaan oo oo makhaayadaha lagu qabsado ayaa ayaa warka la kala qaybsada inta jeer dhan la sameeyo ayaa warka la kala qaybsada baarlamaanka dhexdiisa in in in buuq iyo hees lagu lagu dhex cayaarmalaqadan idinka qoladiinan mooshinka ra-iisul wasaaraha ka dhanka ah wadda oo riixaysay waad aragtaa nin fooda laidinkala horyimid oo qolyihii kale ay foodeyna idin foodeynayaan sidaad hadalka u dhigayso marka maxaad yeelaysaan sharciyan maxaa idin furan iyo waxaa noo furan waxa waaye inaan aan aan codsanaa in na la raaco gudoomiyaha inuu raaco xeer hoosaadka inuu inuu inuu mataqaanaa uu mataqaanaa uu ugu hogaansamo sharci baan leenahay sharcigana waa dhigaya haddii qof meesha ku buuqo in banaanka loo saaro sharcigaasaa yaala marka sharcigaas inuu authoritygaas inuu isticmaalo ayaan ayaan ayaan keenayna sidaa yidhahda
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka mid a xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee la isku mari laayahay baarlamaanka gudihiisa